dhinac ma taageersana anigu laakiin waxaan rabaa inaan ka hadalno sharciyadda iyo waqtiga uu aan soconno baarlamaanka xaq wuxuu leeyahay inuu mooshin soo jeediyo markuu isaga uu damco laakiin waxaa ka horeeya qodobo badan qodobka toddobaatan iyo labaad ee xeerowsaadka wuxuu sheegayaa u yeeridda ra-iisul wasaaraha baarlamaanka hortiisa qodobka toddobaatan iyo shanaad wuxuu sheegayaa ka qaadidda xilka ra-iisul wasaaraha waxaa ka horeeya ra-iisul wasaaraha xilka in laga qaado tallaabooyin badan baa ka horeeya oo nidaamka sistamka baarlamaaniga caadiga ah aan ku dhaqanno soomaalida iyo caalamka ka jira marka koowaad ra-iisul wasaaraha waa in loo yeero baarlamaanka looga yeedho ka horna waa inay guddiyada u xil saaran shaqooyinka guddiga amniga guddiga maaliyadda guddiga dastuurka guddiga arrimaha dabadda gudiyadaas baa waa in la xisaabtana wasiirada kadib haddii loo caal waayo ra-iisul wasaaraha ayaa la kulmaya baarlamaanka laba jeer saddex jeer kadib baa markaa loo gudbayaa qodobada ku xigo dastuuriga ah laakiin hadda waxaa muuqata shaqadii wadanka hore u socota kadibna macnaha muxuu ah in la keenay carqalad weyn anigu waxaan u arkaa inay tahay baarlamaanka dadka mooshinka gudbiyey inaysan aada uga fikirin waxqabadka socda waxayna culays ku tahay dhaawacna ku tahay jiritaanka qaranka soomaaliyeed maxaa dhacay isqaqabsiga dhib badan ayuu keenayaa dibudhiskii wadanka nabadii socotay ka shaqayntii laga shaqaynayay macnaha muxua nidaamka federaaliga iyo dastuurka iyo hiigsigii twenty sixteenka ayaad u malaysaa meel adag ula marayo saa darteed waxaa ku cad qodobada dastuuriga ah weliban xeeroosaadka dastuurka ma aha xeeroosaadka waxa ku cad wadada loo marayo ra-iisul wasaaraha shaqada in looga saari karo sida ay tahay mana aha marka sulayman marka waxaad leedahay